asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsono qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah howlgalka nabadda inta midooda afrika ee admis oo la sheegay in dad shacaba ay ku xirxireen qeyba ka mid a gobolka shabeellaha dhexe xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo faahfaahin dheeraada ka bixisay shir lagu hadlayay arrimaha diincabinta soomaaliya maamulka jubbaland oo sheegay inay diyaariyaan qorshe cad ay kula wareegayaan gobolka gaddo kadib markii doorasho ka dhacday soomaaliya uu ku soo baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda waa ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya oo gacanta ku dhigay sarkaal la sheegay inuu u qaybdhisanaa qaraxyada al-shabaab iyo xukuumadda somalilan oo loogu baaqay inaanu gacan u gelin dalka jabuuti muwaadin u dhashay oo markaasi si weyn u dhalilayay xukuumadda dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay labayo labaatanka bisha mey ee laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran haddii aan ku biloawno saaxiib yaal ciidamada midooda afrika ee nabadaalinta jooga ee admis horena ah amisom loo aqoon jiray ayaa markaa la sheegayaa in shacaba ay ku xirxireen qeybo kamid ah gobolka shabeellaha dhexe wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe waxay sheegayaan in ciidamada howlgalka admis ee dad shacab ah ay ku eedeeyeen saacadii lasoo dhaafay howlgalla ay sameeyeen in ay markaa la shaqeynayaan al-shabaab dadka la xiray oo gaaraya ilaa sideeda ruux waxaa markaasi la sheegay in ay la shaqeynayeen al-shabaab sida hadal ku dhegeen saraakiisha howlgalka admis waxaana dadka la xiray gaaraya ilaa sideeda ruux oo markaa laga qabtay deegaanka lagu magacaabo qura faarax oo ku yaala inta u dhexeysa degmada cadleey iyo sidoo kaleente deegaano kale oo gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan halkaasina ololka al-shabaab ay ka qabteen waxaana sidoo kale ay sheegaan wararka in howlgalka atmis ee amisom in markaas ay iminka howlgalladaas ay sii wadaan islamarkaana ay ku doonayaan in ay kusii qabtaan shakhsiyaadka ay u arkaan inay gacan saar leeyihiin al-shabaab kana gobolka shabeellaha hoose haddaan aadno ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhankooda waxa ay qabteen madaxii qaraxyada al-shabaab ee u qaabilsanaa gobolka shabeellaha hoose kadib howlgalle ciidamada ay ka sameeyeen gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi waafo iyo taliyaha ururka afariy tobanka afariy tobanaad ee guutada afariy tobanka oktoobar ee magaalada marka ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay magaaladaasi marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ciidamada guutada afariy tobanka oktoobar ayaana howlgalkan kusoo qabtay inay sheegeen inuu ahaa madaxa qaraxyada al-shabaab ee u qaabilsanaa marka kaas oo lagu magacaabo aweys mayo saraakiisha ciidamada ayaa waxa ay sheegay in ninka xilliga lasoo qabanayay uu ku holnaa aasitaanka miino uu doonayay in uu dhibaato markaa lagu gaarsiiyo dadka shacabka waa sida ay hadalku dhigeen saraakiilsha ciidanka xoogga ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxaa lasoo bandhigay inta uu socday howlgalka gacanta lagu soo dhigay qaraxyo iskugu jira bamgacmeedyo iyo miinooyin uu markaa hoygiisa ku farsameynayay ee shaqsiga la qabtay lagu magacaabo abeys mayow oo soo qabteen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya taliyaha ururka afariy tobanaad ee guutada afariy tobanka oktoobar gaashaanle cabdiraxiin maxamed muuye ayaa waxa uu sheegay in howlgalka laga fuliyey magaalada marka uu ahaa mid qorsheysan oo lagu soo qabtay sarkaalka al-shabaab u qaabilsanaa qaraxyada dhankiisa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaana warbaahinta la hadlay kana warbixiyey howlgalkaas ay shakhsiga kusoo qabteen aan ku soo qabannay waxay aad marka ugu horraysay bahashaas geeska taalo oo mobaylka buluugga ku xidhan iyo bamba efan kadib markii inta la keenay xaafaddiisaan haddana aadnay oo baaritaan lagu sameeyey middaas saaka qaraxa samaysay iyo midda kaloo ku xigto oo mobaylka madow ku xidhan iyagana gurigiisii qolkiisii jiifka aan ka soo qaadnay marka waxaan aad ugu mahadinaynaa dadweynaha magaalada marko oo aad iyo aad nagala shaqeeyey amniga xaggiisa xalay looma kala seexanin ilaa intaan laisku soo wada aruuriyo
saakay waxaana lagu soo wargeliyaa waabereyskii in magaalada laga soo aruuriyey ama laga soo qabqabtay bambooyin oo isla markaas loogu talagalay shacabweynaha degmada marka in lagu dhibaateeyo ama ciidamada xooga dalka iyo ciidamada nabadsugida halkaa ku soo ciidamada qalabka sida in lagu dhibaateeyo loogu talagalay in la soo qabtay baana lagu soo wargeliyey waxaan dul taagannahay miinooyinkii maxaa la yidhaahdaa magaalada in lagu dhibaateeyo loogu talagalay halkan waxaa yaala saddex miino oo miinada kuwii booday ka mid ah miinada boodda ka mid ah iyo bambo f one tii gacanta laga tuuraay ah waxaana lagu soo qabtay ninkan odaygo halkan fadhiya degan magaalada marka lana yaqaano nin caan aho magaalada degan ku ahna ayaa lagu soo qabtay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan dhagarqabayaashaas ka mid yahay waxa inas ummad ku dhibaateeyo caruur iyo habeen iyo odayaal iyo waayeel iyo ciidama inas ku laayo ama isku dhibaateey ee isku talagalay waxaa isla shaqaystaa ama iska mid yahay dhagarqabayaasha ee duurka ku sugan ee islamarkaasayto ummadda dhibaateynaya
kaasi waxaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi waafow oo markaa ka warbixinayay howlgal ay kusoo qabteen madaxii qaraxyada al-shabaab uqaabisnaa gobolka shabeellaha hoose gaara magaalada marka dhinaca kalena saaxiibyaal haddii aan eegno xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahinno kala duwan ay ka bixisay qorshaha dincafinta soomaaliya oo markaasi meel gabagabaa maraya wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beli ayaa waxa uu markaa hadlay arrimahaasi ayadoo dhinaca kale soo gabagabay shir iyo kulamo uu shir guddoominaya madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud hay-adaha dhaqaalaha adduunka u socday toddobaadkan shirkii ugu dambeeyey ee shalay uu ku qabsamay aaladda fogaan aragka ee zoom ayaa waxaa markaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan beele la sheegay markaas ay la yeesheen bangiga horumarinta afrika bangiga horumarinta afrika wasaaradda maaliyadda iyo madaxweynaha cusub ayaana ka wada hadlay sidii sii wadidda howlaha dib uhaynta dib u habeynta dhaqaalaha iyo taageerada bangiga ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ayaa ballanqaaday in dowladdiisu ay xooga saari doonto dhamaystirka howlaha deencafinta iyo sidoo kale inay xoojin doonaan wada shaqeynta hay-adaha maaliyadda ee caalamiga wasiir beeli ayaa markii shirka kale soo gabagabay kadib warbaahinta la hadlay kan warbixiyey waxyaabaha dhinacyeed ay kawada hadleen
waxaan salaamayaa dadka soomaaliyeed ee daafaha adduunyada halkan naga daawanaya sidaad ka warqabtaan waxaa madaxweynaha cusub mudane xasan sheekh maxamuud uu la kulmayey hay-adaha caalamka ee deeqda bixiya maalmihiina soo dhaafay siaad ogtihiin hay-adahaasi waa hay-ado aada soomaaliya ula soo shaqeeye weye waxaa ka mid a hay-adda lacagta adduunka bangiga adduunka iyo african development bank ama banka horumarinta africa saddexdaasoo laysku daray ayaa wax weyn inala soo qabtay intaan deen cafitan wadnay intii ka horreysana runtii iyagaa gacankana soo qabtay haba yaraata waxay markayna siinayeen waxay soo raaceen wadanada bilateralka la yidhahdo iyagunaana caawinay bay soo raaceen lakiin iyagu way ka luxdanayeen iyagu intii markaa doorashada la waday banankaasi waxa ay hakiyeen dhaqaalihii ayna siinayeen bay hakiyeen iyagoo markaa inagu tirtirsiinayey inaan doorashada gallo ay soo dhammaato ilaahay mahaddii doorashadii bisha shan iyo tobankeeda bay soo dhammaatay waxaa markaa heshiisku ahaa mara la yaala marka madaxweyne cusub la doorto inay la falgalaan la fadhiistaan ajendihiisa iyo aragtidiisa iyo brograamkiisa ay eegaan oo ay dabeetana ayna soo noqonayaan inan kale inay xadhigga ka furayaan dhaqaleenasiinaya inan kale ay isku dayaan waxaan aad iyo aada ugu faracsanahay madaxweynaha inuu la kulmay bisha toddobiyo tobankeedii oo afar iyo labaatan saacadood ka yareed markii madaxweynaha la doortay inuu la kulmay weel baanka ama baanka adduunka ay si wanaagsan u sheekaysteen weydiiyeen waxay weydiinayaan madaxweynaha iyo baanka adduunku ay is afkarteen isku afkarteen shaqadii ay soo wadeen in lasii wadi doono deen cafintii halkeedii kasii socon doonto kuna booriyey inay wixii dhaqaalaa dhaqaalihii noo furaan
kaas waxaa wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan beele dhinaca kalena waxaa maalintii labaad ku xiran degmada gibile ee maamulka somalilan ar saleebaan cawleed oo ah muwaadin u dhashay dalka jabuuti waxaana xiray ninkan sida wararku ay sheegayaan ciidamada ammaanka ee somalilan inkastoo ilaa hadda aysan dowladda ka hadlin sababta loo xiray haddana waxaa la tilmaamayaa inuu yahay nin baraha bulshada ku dhiila madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele xariga ninkan waxaa xaqiijiyey mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee somalilan uu booqday saldhigga uu ku xiran yahay ee gabiley waxaana soo xaqiijinay in ninkan gacanta somalilan iyo saldhigga dhexe ee degmada gabileyba ku jiro oo aan meelna loo qaadin iminka sharciguna ma ogola ayuu yiri xamse kheere oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ee somalilan xubnahan booqday ayaa waxaa somalilan ay ku adkeed in sere ama ar saleebaan cawleed haddii uu markaa dambi galayna lagu maxkamadeeyo gudaha somalilan maadaama sida ay sheegeen uu heeso dalashada somalilan iyo tan jabuuti waxaana booqashadooda iyo soo markaa xaqiijitaankooda ay meesha ay ka saareysaa warar la isdhex maraya oo sheegaya in ninkan dalka jabuuti dib loogu celinayo dhinaca kalena saaxiibyaal madaxweynaha maamulka waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud siiaadan ayaa sheegay in maamulka jubbaland ay diyaariyeen qorshe cad ay kula wareegayaan gobolka gado oo gacantooda aysan ku jirin tan iyo markii dowladdii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo si weyn markaasi u kalfogayeen iminka doorashadii dhowaan dhacday shan iyo tobanka bisha may madaxweyne xasan sheekh oo ku guuleysta waxa ay sheegay in ay doonayaan dib u heshiisiin in maamulkaasi laga dhex sameeyo islamarkaana ay si dhow ay ula shaqeeyaan lana soo wareegaan si markaasi howlihii gargaarka ee muhiimka ah inay halka ay u gaarsii lahaayeen madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sii aadan oo warbaahinta dowladda uwarmayna waxa uu yidhi runtii horta waxaa la rabaa anigana aan kaga faa'iidaysanaya inay ummadda fahamto waa maxay cudurka jira waa maxay arrimahan gedo oo sanadahan dambe taagnaa inay dadka fahmaan baa la rabaa markay dee fahmaanna waxaa qof walba uu ka qayb qaadan karaa halka runtii waxay ahayd arrinta gobolka geda ka dhacday ama stateka jubbaland faragelin sharci darro ah oo hay-adda nabad sugidda taliskeeda oo madaxweynaha soomaaliya uu gacan siinaya ay sameeyeen dhammaan hay-adaha kale ee dastuuriga ee soomaaliyeed ayna qeyb ku lahayn marka oo khaas u ah taliyihii hore ee nabad sugidda iyo tiimkiisii iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ajandooyin dhowr ah ka lahaa gobolka arrintiisa ajandayaashaas oo ugu waaweynayaan saddex ajando kow in ay systemka iyo nidaamka jubbaland oo hadda jiro ay ku dumaan oo qasab ku noqota inuu isbedel ku yimaado oo maaragtay duulaan ay biis kaga dhiganayaan hal ajanduu ahaa ajandaha labaadna wuxuu ahaa in doorashada dalkuu gelaya xildhibaanadii ku asteysnaa gobolka ayaga ay noqdaan kuwa ay maamulaan si dadka ayaga ay rabaan ama codka ay ka heli karaan ama shaksiyan bay u rabaan ay ugu soo baxaan halkaas ajandaha saddexaadna wuxuu ahaa inay ka sameeyaan dhaqaale oo dakhliga gobolka laga helo uu maaragtay kusoo dhaco akoonadooda iyaga khaaska u ah saddexda ajanday ka lahaayeen runtii sidaa darteed bay gobolka marka nidaam sharciga dalka ka baxsan iyo xeerarka u degsan ay ku farageliyeen waxayna ka samaysteen maamullo ayaoo khaas u ah oo dhammaantood intooda badan ka tirsan ciidamada dalka marka arrintaas muddo dheer kadib laba ajanda meesha hadda waa ka baxeen oo ahaa ajandihii ahaayna jubbaland nidaamkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii dib loo doortay inay kaga hortagaan oo ay meesha kaga saaraan ajandahaas meesha waa ka baxay oo ku guulaysan waayeen ajandihii kale oo ahaa in lix iyo tobanka xildhibaan oo gobolka ka soo gelaya ayaga ay maaragtay dad ay jecel yihiin ama taageerayaashooda inay ka dhigaan oo si ay cod uga helaanna kaana way ku guuldaraysteen just waxaan ka xumahay oo meesha maaragtay ka saareen in caasimada gobolka lagu qaban waaya doorashadii taan bay sababeen taa ajandahana meesha waa ka baxay
madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan ayuu kaasi ahaa saaxiibaal warkiis waxaana macodkiisa ayaa u dambeeyey aad kala socoteen aadaha dalsan magaalada muqdisho ciddu isaga waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel